runtii waxaan ka qaad galay oo shirkii madasha wadatashiga qaran ee kismaayo ka dhacay muddada socday ayaan kamid ahaa xildhibaanadii halkaa joogay haddii wixii kusoo dhamaadayna waa waxaas leeyahay ummada soomaaliyeed waxay ku farxeen aynan ahaayeen maxaa yeelay waa markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin soomaaliyeed maamul goboleedyadii iyo dowladda dhexaba ay ayagu keligood inta meel tagaana fadhiistaan ayagoona cidi faragelin ku haynin dhaqaalana ayna siinaynin ay ayagu maxaa ku idhahdaye ay u fadhiistaan inay ka hadlaan soomaaliya labada kun iyo lixdooda meesha aadi lahayd waxaana runtii uga mahadcelinayaa madaxweynaha jubbaland oo dabcan de taariikh intaan xasuusanay soomaaliya ay shirgelaysay ahaasita keliya ayagu reer jubbaland ay martida iyo kugu shaba dhigeen dad hadda waxtaraysa usoo dartana aysan jirin marka shirkaasi dabcan lala socotaano si laga doonaya muusa noqonin ummadda soomaaliyeedna waan aaminsanahay in arrinta xiriir ay ka xun tahay dabcan wixii intaa ka dambeeyana dee waa sii socon doontaa rajada lama quusanayo
waa gartay xildhibaane adigu goobjoog ayaad ka aheyd shirka waad ku sugneed maxaa keenay in shirkaasi uu fashil kusoo dhamaado dabcan hadduu qofku u tago markuu shirkaa tagayo mas-uulka yana boqol kiiba boqol soo guuraysa waxaad u aadeynaysay ha ku leegalaan runtii waa nasiib daro dabcan marka laisku yimaado waxaa lagama maarmaana marka ugu horreysa in lagu fakero maxaa dan umada soomaaliyeed u ah laba maxaa tanaasul la samayn karaayo haddaynu heshiin weyno dadka ka imaan kale muxuu yahay inaan heshiino annagu wax ka tanaasuleyna dabcan waxaan u arkaa dhinacyadii isku yimid tanaasul baa loo baahnaa tanaasulkiina dabcan puntland iyo jubbaland waxaan isleeyahay ayuu marka hore degaan bay taagnaayeen aqalka sarana in lagu qaybiyo heer goban qolyaha kale oo markaas dee galmudug iyo south westna waxay taagnaayeen forton in lagu qaybiyo aqalka hoose qaranka sarana lagu qaybiyo macnaha trasland muddo badan iyo wadahadal iyo talo iyo tanaasul kullay qolihii jubbaland iyo puntland waa kasoo kaceen booskoodii waxayna yimaadeen in aqalka hoose optionabaajir laakiin mid kamida ku aha inuu garan karo in four point five lagu qaybiyo laakiin aqalka sare lagu qaybiyo sideed toban gobol dabcan dee galmudug iyo south west ayaa intaasi ka socon weeday oo soo istaagay inay four point five awlay tagnaayeen ay noqoto aqalka hoose sarena oo noqoto resland marka halkaasna moodaa in tanaasul la-aan ay kasoo baxday laguna soo kala tegay
waa gartay marka laga soo tago maamul goboleedyada waxaa madasha ku sugnaa madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka sidoo kale idinkoo xildhibaanadii ee dalka ahna waa joogteen maxaad idinku aaminsaneedeen halkeena raacsaneedeen mowqifkiina muxuu ahaa
anagu mowqifkanadu wuxuu ahaa ummadda soomaaliyeed mar hadday isku timid ayadoo aan isleeyahay gatare intaan la eeg oo yar oo maamul goboleedyo iyo dowladda dhexe oo ra-isul wasaarihii iyo gudoomiya baarlamaanka iyo madaxweyneha inaysan ku filayn oo malaha ka ficlaan lahayd ummadda soomaaliya taladuna ayay leedahay haddana anagu waxaa naga goonaa dowladda dhexe waxaa ka goonaa maamul goboleedyadu inay soo heshiiyaan wax isku soo afkartaan kadibna waxay kusoo heshiiyaan dowladda dhexe markaasi ay dib u fiiriso ilaa baarlamaanka la geeyo qaabkana waa dowlada wuxuaa qaab ay isku tanaasulaan oo ay wax isku soo afkartaan kadibna soomaaliya ay u cadaato meeshii eedga labada kun iyo tobanka
waa gartay xildhibaan cabdiwahaab haatan maxaa raja ah oo shacabka soomaaliyeed aada u sheegi kartaan mar haddii shirki uu burburay sida muuqata maxaa xigi doona dabcan shirkani horta waad og tahay oo ummadda soomaaliyeed dhowr iyo labaatan sano waad og tahay in wax la dhisaa way adag tahay in wax la burburiyaaba aada u sahlan haddana ma dhihi karo saasaa lagaga hadhayaa ummadda soomaliya waxaan usheegaynaa in shirkani ahaa isku dari la doonayay in labada kun iyo lix iyo tobanka runtii la aada meeshii la aadaha inkastoona isleeyahay waxani wax soo dacay ba ahayn oo shaqada maanta laba in la qabto waxay shaqo dhowr sano ka hor in la qabtay ahayd haddana waxaan qabaa uun rajaa in mari noqoto laisku iman doono lana aadi doono meel aan isleeyahay waa isku tanaasuli doonaa soomaaliduna waxay heli doontaa dowlad cusub iyo maxaa ku dhamaa nidaam labada kun iyo lix tobanka ay kaga baxdo qaabka hadday ku